magaaladu maaragtay ii sheeg boqol kiiba boqol way degan tahay yaa gacanta ku haya degmada cabudwaaq degmada cabudwaaq waxaa gacanta ku haya reemadii deegaanka iyo dadka deegaanka unbaa gacanta ku haya dadka deegaanka waxaan filaa waxaad ula jeedaa ciidamada adiga ku raacsan ee magaca galmudug wata ciidamadan weli magaca galmudug ma wataan laakiin dadka deegaanku waxa waaye galmudug goboladan dhex maamulka loo sameeyo o dhan baa ayaa dadkeeda hoos gala laakiin isbeshali ciidanka halkan ka diriray ciidan hadda galmudug u qornaa ma aha xaggee joogaan ciidankii horey u haystay degmada cabudwaaq ee ahlu sunna ka hor intaanu dagaalka dhicin wallahi nin ahlu sunna horta cawda hore uma haysan niman la baxa marba magac sheegto marba maamul gobolada dhexaana dhahay dhahaa marna dhahaa ii sheeg sufaana la yidhaahdaa meelay joogaan ma naqaana annaga kolley waana laga cayriyey meeshay jiraanna ayagaa la weydiina waxaad igaga warantaa khasaaraha ka dhashay dagaalka dhacay labadii maalmood ayna dhaaftay intaad og tahay dadka deegaanka khasaaraha dhacay wuxuu ahaa adigu afar askari oo maaragtay ii sheeg dhinaca annaga ka dhimatay afar qof iyo saddex qof oo shacab ah oo shalay gala markii maqribkii meesha stationka ay ka carareen oo laga cayriyey oo bay magaalada ku dhex carareen ayagoo baabuur wata dad shacab ah oo marka jidka marahaya bay xabada ku fureen oo saddex qof oo bay ku dileen oo saddex qof ay halkaa ku dileen dhaawacuna waa sideed weeye qof laakiin dhinacoodu ayaga marka in la weydiiyay ku fiicantaa ama ha yaraysteen ama ha badsadeen waan gartay inta aadan tegin ka hor degmada cabudwaaq waxa ay ahayd degmo nabadeed oo wax dhiba aanu ka jirin adigii ayaa tegey dagaal ayaa dhacay dad badan ayaa ku geeriyooday soo mas-uuliyaddaas adigu ma lihid maya waad qaldan tahay waxa weeye ma ahayn nabad waayo hadday nabad ahayd anigu col dagaalna kuma soo aadin ciidana ma wadan anigu gurigeygai carruurtaydan dhex joogay ayagaa soo weeraray gurigeygai carruurtayda marka meel nabada inaysan ahayn amni horey ugama jirinin laakiin amni haddu ka jira waana sidaasay wax uga jireen hadda waxaan maqlaynaa in ahlu sunna ay dibadda ka joogaan cabudwaaq wararna waxay sheegayaan in laga yaabo inay soo xoogeysanayaan oo ay wacdeen kaalmo ama gargaar ciidan adiguna waxaad weli ku sugan tahay gudaha degmada cabudwaaq waxaana dadku deegaanku ay noo sheegayaan inay ka cabsi qabaan in dagaal kale uu qarxo maxaa hadda xal noqonaya oo adigu ay kula tahay in arrintan ay ku dambayn doonto maya adiga warkaas ma ogi haddaad ka qaadatay dadka deegaankuna kuma sheeginin waxa weeye ehlusunna waxay ku biirtay maamulka galmudug waa rogaal celinaynaa iyo xagga haddii rogaal celinahay cidi kama hortaagna laakiin maaragtay waa arkaynaa wixii soo rogaal celiyey iyo wixii yimaada intaba